الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi lfaraa'id waxaan ku dhex jirnay baabulxisaab ayaan ku jirnay waxaan ku dhex jirnay saddexdii usuusha ka mid aheed oo sudus iyo ithnaa cashar iyo arbaca wa cishruun saddexdaas ayaan ku jirnay amkiladii uu ka bixinayay marka wuxuu yihi wa kullu mas'alatin masale kasta sharaxa si abdulmaardini aan ku dhex jirnay wuxuu yihi wa kullu mas'alatin masale kasta masalada fiiha dhexdeeda rubcun rubc uu ku jira iyo wa sudsun sudus fa asluha asalkeedu min ithnay cashar ayuu ka ahaaday masale kasta oo uu ku jiro rubuc iyo sudus ithnay cashar ka ahaaday qaabka uga ahaanayana waxa weeye rubuc makrajkiisu waxa weeye arbaca sudusna makrajkiisu waa sita marka waxaa laleeyahay maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya arbaca iyo sita tawaafuq binis nis ay mid walbaaba uu leeyahay kanuna nis uu leeyahy kanuna nis uu leeyahay marka waxaad leedahay mid wafqigiis oo niskiis ah midka kaleo kaamila ku dhifo rubuc wafqigiis waa ithnain oo niskiis ah ku dhufo sita labo lix lagu dhiftay labiiyo toban saasay ku imaan amase waxa weeyaan sitada wafqigeed oo thalaatha ah thalaatha arbaca ku dhifo saddex afar lagu dhiftay labiiyo toban saasay ku imaan faasluha min itnay cashara weeye wadalika mithaalkii ka zawjin zawj weeye iyo wa ummin hooyo iyo wabnin wiil marka mathalan fiiri marka waa inaad tadbiiqidaa wix aad soo ogaatay sideedaba cilmulfaraa'idki cilmu fiqi lmawaaridki waa dhammaaday wax yar oo gadaal ka imaanayo qarqa iyo hadma iyo kuwa oo macnaha isku mar meel ku dhintay oo kaleeto iyo xamligii iyo waxa weya mafquudkii masaa-ilkaasa ka haray fiqulmawaariid oo dhan waa dhammaaday xisaab un baa halkan rabaa marka waxaa la rabaa wixii aad soo ogaatay inaad halkan ku tadbiiqi karto marka waxaad leedahay ka zawjin wa ummin wabnin markuu ku yidhaahdo haye ta waxaa lagu leeyahay tadbiiqi marka zawj muxuu leeyahy meesha waxaad rubuc u leeyahy maxaad usiiday rubuc waladaa jooga farac waaritha mar hadduu joogo rubuc inuu leyahy horaad usoo ogaatay saxiix maasha allah waa la gartay um maxay leedahay sudus maxay ku yeelatay waladaa jooga ibnigaasa meesha fadhiya khalaas marka ibni muxuu leeyahay hadii lu yidha maxaad leedahay khalaas casaba weeye ibni la dhihi maa muxuu leeyahay waa khalad waxaad leedahay wixii soo haruu leeyay isaga farad ma laha ahlufaradna weligiis ma noqon ibni khalaas marka meesha waxaa ku jira zoj oo rubuc leh iyo um oo sudus leh marka rubucan zawjka uu leeyahay iyo suduskaas hooyada ay leedahay makrajkoodu waa arbaca iyo sita labadooda waxaa ka dhexeeya waad ogaato waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis bi niskiiskan kaleeto kaamila ku dhiso labiiyo toban saasay masalada ugu dhismi labiiyo toban markaad ku dhisto waxaad tidhaahdaa labi-iyo toban maxaa u ah rubuc aada siidid zawjka xaqiisii labiiyo toban aad hantidii u qaybin hadday geel aheed labiiyo toban meelood ood u qaybin hadday lo aheed labiiyo toban hadday lacag aheed hadday aheed hanti maguurtaha beeraa waad qiimayn markaad qiimaydaad labiiyo toban u qaybin marka labiiyo tobanaad wixii maalkii uqaybin maalkii o dhan aad labiiyo toban meelood ka dhig labiiyo toban xarig ka dhig aad leedo marka waa xoolaha iyo xargaha malaha lagu xiri jiray markaasa baraaidka markii la akrina badan waxay yidhahdaan labiiyo toban xarig marka waa un xoolaha la dhexi jira de soomaalida asal xoolay laheed marka oo geelay ari lo ay laheed markaas asna xarigaa lagu kala xirxiraa markii lahe marka aduu labiiyo toban meelood ka dhig ama lacagaha ata ama xoolaha haatee labiiyo toban markaad ka dhigto zawj waxaad leedahay labiiyo toban maxaa rubuc u ah maxaa rubuc u ah saddex saddexa rubuc u ah waa afar meeloodoo min saddexa saddexaa rubuc u ah labiiyo toban saddex c saddex sahmi saddex arig isugu fure c sagaalaa kuu soo hartay haye um maxay laheed sudus labiiyo toban maxaa sudus u ah labo labaa sudus u ah waa m lix meeloodoo min labaa wey laba labaa sudus u ah laba c marka hooyada waxaa soo haray toddobo toddobaa soo hartay toddobada soo hartay khalaas ibnigaa qaadan isaga casabah khalaas sidaasay ugu dhamaatayba dhaxalkii masladaas wa kadalika sidaasoo kale xukunku ahaaday walxukm xukunkii kadalika sidaasoo kale u ahaaday idaa kaana hadduu ahaado maca rubci rubc alla jirkiisa thuluthun thuluth o thuluthaani thuluth iyo thuluthaan waxa weyan ayagu waa isku makrij thalaatay kasoo wada baxaan mas'alada hadday ku jirto thuluth iyo rubuc ama ay ku jiraan thuluthan iyo rubuc ayadoona sidaanay ku dhismi labayo toban ay ku dhismi sababtay ugu dhismayda wa waa maxay rubuc makrajkiisu waa halkee waa arbaca thuluth iyo thuluthan labaduba halaatay kasoo baxaan makrajkeedu waa halaatha marka waxaad leedahay halaatha iyo arbaca maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya way kala fogaadeen mid kaamil aad midka kale ku dhifan halaatha waxaad ku dhifataa arbaca haddii saddex afar lagu dhifto saddex meelood oo min afara labiyo toban haddaad tiraada afar saddex ku dhifan waa lamid ha afar meelood min saddex labiyo toban labiyo tobankaasay noqon marka mas'ale kasta oo uu ku jiro rubuc iyo thuluth ama rubuc iyo thuluthan waxay noqon labiyo toban ay ku dhisantaa oo labadaas farad bis hadday ku jiraan ee aan farad kale ku jirin wadalika mithaalkii ka zawjatin oo kale weeye iyo wa ummin hooyo iyo wa camin zawjatin maxay leedaha maanta hay rubuc bay leedahay say ku yeelata rubuc walad ma joogo farc waaris oo dhan aan la arag marka nasiibkii weynaayay leedaha rubuc ah oo ugu weynaa hadday mid tahay hadday to day yihiin afar majuus hadduusan ahayn afar ma guursanaye ha ka badane ka badane marka hadday afar tahay iyo hadday mid tahayba rubucay leedahay um maxay leedahay say ku yeelata weladna ma joogo walaala tacadudayna ma joogaan marka waxa weeyaan thuluth ay leedahay marka thuluth iyo rubuca ku jira khalaas saddex afar ku dhufo labiyo toban ay noqotay zawjada waxaa sidaa rubuceeda labiyo toban maxaan rubuc u ah saddex weey saddex c sagaalaa soo harta thuluth hooyo c labiyo toban maxaa thuluth u ah arbaca waa afar saddex meelood min afar wey waxaa sidaa arbaca rubceeda si hooyadana thuluthkeeda si hooyadana markaad thuludkeeda sido shanaa soo harta camku waa casabe wixii soo har u leeyahay shanta ha qaato waa ka zawjin zawj oo kale weeye iyo wa bintayni laba gabdhood iyo wa camin zawj maanta muxuu leeyahy u fiirso ku laabo rubucuu leeyahy see ku yeesha farc waarisaha jooga saas weeye rubucuu leeyahay maxaa yele bintaynkaasaa jooga farc waarisaha jooga nasiibkii yaraayuu leeyahy isaga nasiibkii u yar waayo oo u qaato hal zawjna weeye laba zawj ma noqdaan bis bintayna waxa weeyaan waxay iska leeyihiin thuluthan ay leeyihiin marka thuluthan maqrajkiisu waa halaatha rubucna maqrajkiisu waa arbaca halaatha iyo arbacana tabaayuna ka dhexeeya saddex afar ku dhufo labiyo toban weeye labiyo toban markaad joogto qaybi maalkii camkan isagoo iska casabe ha fiirin waxaad leedahay labiyo toban waxaa rubuc u ah halaatha si zawjkan ha qaato sagaalaa soo harta thuluthan maxaa u ah labiyo toban sideeda u ah sideed ah u ah ha qaateen bintaankan maxaa soo hara hal sahmi camkow qaado halkaasaa kuu soo haray casabanimo aad u leedahay isaga wixii soo haru ila lahaaye wuxuu ku yidhi wa kazoojin iyo wa bintayni oo kale waaye iyo wa camin fa asluhaa min ithnay cashara ayuu ka ahaaday wa fii kathiirin in badan waxaa ku sugan oo min anusaqi nusqooyinka ah wathuluthu waarubucu min ithnay cashara meesha hadda ay uga aan ka nidhi wathuluthu warubucu min itnay cashara waa meesha matnigu uu ka ahaa wasudusu warubucu min itnay cashara matnigu meeshuu ka ahaa nusqooyin badana waxaa ku sugan uu yidhi wathuluthu warubucu min itnay cashara waya saxiixatun waana saxiix iyaduna haddii thuluth iyo rubuc ku jiraan ka ummin wa zawjatin wa camin oo kale weeye ka ummin hooyo kale iyo wa zawjatin wa camin hooyo maanta maxay leedahay um waxa dhan oo wax dhexla waa um iyo zawja iyo cam maxay leedahay um thuluth ay leedahay maxay ku say ku yeelaata farac waarisahoo dhanma ma joogo jamac iqwa ikhwa oo jamcana ma joogaan walaala tacaduda ma joogaan khalaas thuluth ay leedahay waa nasiibkeedii weynaa wa zawjatin maxay leedahay maanta waxay leedahay rubuc ama hal zawj ha haato ama afar ha ahaadeen ama saddex ha ahaadeen ama laba ha ahaadeen rubuc ay leedahay waa nasiibkii weynaa ilaa farc waarithu ma jooge cam waxaad leedahay lama yidhaahdo wixii soo har uu leeyahy khalaas waxaad leedahay markaa um thulutha yeelata maqrajkiisu waa thalaatha zawja rubuca yeelata maqrajkiisu waa arbaca thalaatha iyo arbaca tabaayuna ka dhexeeya saddex afar ku dhufo labi iyo tobanay noqdeen labiiyo toban markay noqdeen ka qayba halkaas hooyada thuludkeeda si labiiyo toban rubuc maxaa u ah waa afar rubuc maxaan dhihi jira thuluthaan rabaa thuluth maxaa u ah waa afar si afar sideedaa soo harta sideed markay soo harta waxaa tiraahdaa zawjada xaqeeda hala siiye thul rubuc maxaa u ah rubuc saddexa u ah saddexda c shanaa soo harta camku iska qaado casabnimo uu qaado wa kullu masalatin masale kasta masaladoo fiiha dhexdeeda humnun uu ku jiro iyo wa sudsun sudus fa asluha asalkeedu min arbacatin wa cishriina waxay ka ahaataa waxa weeyaan labaatan iyo afar masale kasta oo uu ku jiro humn iyo sudus sababta keenaydaana maxay tahay sababta keenaydaa waxay tahay humnun makrajkiisu waa thamaaniyu ka yimaadaa sudusna makrajkiisu situ ka yimaadaa maxaa ka dhexeeya thulu thumun iyo sudus maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis mid kastaba cadad niska la yidhahdo oo isnayna cadad labadaba qaybi kara marka sitaduna nis ay leedahay thumunkuna nisuu leeyahy mid niskiiskan kale ku dhufo thamaaniya niskeed waa afare sita ku dhufo afar ku dhufo lix afar lixaad waa afar iyo labaatan haddaad rabtana waxa weeyaan lixdan niskeed oo saddexa sideed ku dhifo saddex sideedaad oo afar iyo labaatan isku mid ay noqonayo markaasuu wuxuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi wa kullu masalati masale kastoo fiiha dhexdeeda thumun wa sudusun ku jira fa asluhaa min arbacatin wa cishriina wey wa huwa kaasuna macnaa qowlihi waa qowlkiisa naadimka qowlkiisa macnihiisa uu yidhi arbacatun afar yatbacuhaa ay raacayaan cishruuna gabayga nadmiguu ku ilaalin afar iyo labaatankii markaasuu sidaas u qoray kabnin sida wiil oo kale weeye iyo wa zawjatin zawjo iyo waxa weeyaan waa umin hooyo ibnina lagugu bilaaba isaga ha fiirin waa casabe farad ma lehe zawjatin ibni hadduu joogo maxay tahay nasiibkeedu thumun weeye ilaa ibniyaa joogee hadday zawjo tahay hadday ka badan tahana waa iskugu mid wa ummin muxuu yahay nasiibkeedu sudus weeye maxaa yeele waxaa jooga ibni sax khalaas marka waxaa tira masaladii dhis weeye waxaa ku jira thumun iyo sudus waxaana ka dhexeeya tawaafuq binis waxa weeyaan sitada niskeedoo saddexa bal waxaad ku dhifataa sideed saddex sideedaad labaatan iyo afar u qaybi u qaybiyo waxaad tidhaahdaa laba thumun maxaa u ah afar iyo labaatan waxaa u ah saddex saddexa thumun saddex sideedaad saddexa u ah saddex sii zawjada xagga ha kala baxdo maxaa soo haray kow iyo labaatan kow iyo labaatan ayaa soo haray umka waxay leedahay suduse maxaa sudus u ah afar iyo labaatan afaraa sudus u ah ila afar lixaada midkiiba haday ku leedahay waxa weyan afar ka sii afar markaad siido koob iyo labaatan sahmiyeed haydeye maxaa kuu soo hara toban iyo toddobo toddoban iyo toddoba sahmi ibnigu ha iska qaato isaga loo tiri ma wixii soo haru iska leeyi wuxuu yihi wakadalika sidaasoo kale way xukunku idaa kaana hadday hadduu ahaado maca thumni thumunka la jirkiisa thuluthaani thuluthaan wasay ku imaan thuluthaan hadduu la jiro thuluthaan ka zawjatin sida zawjo oo kale iyo wa binteyni laba gabdhood iyo wa muctiqin kii xoreeyey maydkaan dhintay qofkii xoreeyey casabadu kamid yahay muctiqa laba soo ogaanay zawjadu maanta waxay leedahay thumun ilaa farac waarisa joogo bintan laba gabdhooda taagan bintanna waxay leeyihin thuluthan haye thuluthan makrajkiisu waa thalaatha zaw zawjada faradkeeda oo thumununa waa thamaaniya maxaa ka dhexeeya saddex iyo sideed maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya saddex kaamila sideed ku dhufo saddex sideed afar iyo labaatan afar iyo labaatan ka qaybi marka kala sii xaqooda zawjada waxa weeya waxaad tirahdaa afar iyo labaatan maxaa u thumun ah waa saddex si labaatan iyo koobaa soo hartay waxaad tidhahdaa maxaa u thuluthaan ah lix iyo toban waa laba sideedaad ila saddex sideedaad ay hadaan laba sideedaada u thuluthaan waxa weya lix iyo toban c maxaa soo hara shan sahmi shanta sahmi muctiqu ha iska qaato isaga casabaha wa qowluhu uu yidhi asaadiqu uu ku rumoobayo fiihi dhexdiisa alxadsu malaha xashwun cubid meesha lagu buuxiyey waaye liajli alkaafiyati gabayga daraaddiisa loogu buuxiyey gabayga dartiis a loogu buuxiyey walxadsu xadsi fi luqati xagga luqada adanu waa malaha iyo wa takhmiinu malawaalka waa malay malaha iyo malawaalka kala duwan fa haadihi اlusuulu halaaثatu taquulu idaa kahurat furuuduhaa fa haadihi tan alusuulu oo asalyaalka ah ama fa haadihi tan ka bedelo alusuulu asalyaalkan ahalaaثatu ee saddexda ah tacuulu waa cawlantaa idaa kaurad markay badato furuuduha fardyaalkeeda saddexdaa asal waa inaad garataa waa sitadii itna casharadii iyo arbaca wa cishruunkii fahaadihi tan alusul asalyaalkan ahalaathatu saddexdaa taqulu waa cawnanta idaa kaurad markay badato furuudaha faradiyaalkeeda oo fasaada uu ka siyaado majmuucaha faradyaalka isku daridoodu calal maali maalka uu ka bato wadalika mihaalkii ka zawjin zawj oo kale waaye iyo wa ukhtayni laba walaala oo liummin hooyo usugnaaday waa waladu um oo laba iyo wa ukhtayni laba gabdhood oo walaalaahoo liabin aabba usugnaaday fa ina fiiha masalada waxaa ku sugan nisfan yaa niska leh yaa iska leh niska saddexdaas zawj uktayn liummin iyo uktayn liabin nis yaa leh aada u fiiri bal qofka nis leh zawjaa leh ilaa farac waaritha ma jooge waa la gartay waxaa kaloo ku jira masaladan thuluthan qolo thuluth leh yaa thuluth kale ay waa uktayn liummin iyo uktayn liabin thuluth yaa qaata waladul umkaa qaata fain kaanuu akthara min dalika fahum shurakaau fi thuluthi waladul uma qaata weligood thuluth ma qaataan uktada liab liabka thuluth marna ma qaataan hadday mid yihiin iyo hadday ka badan yihiin midna thuluthay leeyihiin faradka kaloo ku jira waa kaas waxaa kaloo ku jira wa thuluthaani thuluthaanka hadee ukhtaynka iska leh liabin ilaa iyagaa soo haray saddexdaas faradaa ku jirta marka bal fiiri hadda masaladan sida ay furuuddu inay ka badan tahay maalka arag mas'alada horta xaal lagu dhisin nisaa ku jira iyo thuluth iyo thuluthan thuluth iyo thuluthan horta maaa waxa weya labadaba maqrijkooda waa maxay waa tamaathul wey halaahay ka soo wada baxaan marka halaatha iyo halaathay kasoo wada baxaan tamathula ka dhexeeya mid iska qaado halaatha qaado labaduba ila halaathay kasoo baxaan nisna maqrajkiisu wuxuu kasoo baxaa ithnain ithnain iyo marka maxaa ka dhexeeya halaatha tabaayuna ka dhexeeya laba saddex ku dhufo laba meelood oo min saddexa lix sitay ku dhisanta waa la gartay markaad lix ku dhisto sii bal kala furudyaalkii marka maalkii lix qaybo xarigaa laga dhigay lix xarigaa laga dhigay cawlka macnihiisaa la rabaa si daqiiqa in loo fahmo lix xarigaad maalkii ka dhigtay kala sii yaal wey zawjki zawja nisi saddex xarigu qaata saddex xarigaa kuusoo harta haye waxaa soo istaagay awlaadul um oo laba thuluthaylayn sita thuluthkeeduna waa labo laba xarigay qaateen hal xariga meesha yaalla haye uktan liabin thuluthan aan leenahay yihahdeen afar xarigay rabaan hal xarigaadna meesha ku hayda waxay ku leeyihin annaga aabbaheenaad dhintay ama hooyadaanaad dhimatay nasii afarteenne xarig maalkiina waaba dhamaaday halkaad ka keeni markaasoo kale waa inaad ka dhigtaa dad dayn lahaa oo qofkii dhintay hantida laga helana daynkooda ay ka yarta oo aad tiraa isku soo celiyo qofna intaan nasiibkiisioo kaamila qaato qofna uu qado ma ahan xaq cadlina maahan cadligana lagaa rabaa wax kasta oo cadli keena waa xaq waa diinka ilaahay wax kastoo jawr keenana diinka alla beriyu ka yi marka waa inaad cadli samayda cadli maxaa ah inaad tiraahdo faradiyaalkiina ana may aan loo qaayibin maalka si qof walba uu waxa weeyaan u helo faradkii uu lahaa xaqii uu lahaa wax ka mid ah nuqsaanuna ay u gasho mid walba oon midna u qadin waxaa leedaha faradyaalka tiri zawjku nisuu leeyahy waa saddex waladul umka oo labadaahuna waxay leeyihiin thuluth waa laba farad ku dar shan farad uktaan liabin waxay leeyihiin thuluthan waa afar afar ku dar shan waa sagaal maalka sagaal uqaybi lixa uqaybin maalka oo dhan oo meesha yaalla waxaad tirahdaa sagaal xarig iiga dhiga sagaal u kala xira sagaal iigu kala gooye maalka khalaas qof walba marka marka maal lix loo qaybiyey fiiri faradyaalkan nuqsaantu geli marka faradku markii lix laga dhigo maalkaan marki lix loo qaybiyo sahmigu intuu la ekaa marka sagaal loo qaybiyo sahmigu ma la ekaana la ekaama waxbaa nuqsaanaha geli qof walba waxa weeyaan nasiibkii uu lahaay nuqsaantu ku geli qofkii wax yar lahaa nuqsaan yaraa geli wa qofkii wax badan lahaana nuqsaan badanaa geli khalaas saasaa loo qaybin markaasu wuxuu ku yidhi fa ina fiiha masalada nisfan nisfan ayaa ku sugan iyo wathuluthan iyo wathuluthayn fataxaasasu way qaybsanayaan asxaabu lfuruudi asxaabulfuruudka fil maali maalka calaa nisbati furuudihim faradyaalkooda nisbadeeday uqaybsanayaan ayay uqaybsanayaan calaa nisbati furuudihim faradyaalkooda nisbadooday uqaybsanayaan fa tujmacu waxaa la kulminaa sihamum sahmiyaalkooda min asli masalati aa laga kulmi inta waxaa la leeyahy waa imisa faradaa ku jirta sagaal farad maalka sagaal u kala goy halkaasaaba lagu dhisinba faradyaalkaa la tirsan ha meeqa farad afar kaloo qoladaan rabtaan qoladaanu saddex qoladaan labo isku dar markii laysku daray sagaalay noqdeen maalka sagaal igu kala xidhaad leedahay marka waxaa leedahay fatujmacu waa la kulmin sihaamu min asl masalati ayaa laga kulmin wa yuqsamu lmaalu maalka waxaa loo qeybin calaa majmuuci sihaami sahmiyaalka la jamciyey yakruju waxaa soo baxaya xisatu kuli sahmin sahmi kasta nasiibkiisia soo bixin wa haadaa kaasu huwa alcawlu waa cawlka dad cawl maqasho waa kaasa maxaa yili cawl maxaa la yihahdaa waa kana cawl fiiri liana alcawla cawl fi luqati xagga luqada alirtifaacu kor noqosho iyo waziyaadatu ziyaado waa luqa carabiya waa saas wa fi isdilaaxi isdilaaxa oo waxa weeyaan culummada fardiyiintana ziyaadatun waa dheeraad dheeraadkaasoo fii cadadi sihaami asli lmas'alati mas'alada asul masalaheeda sahmiyaalkeeda oo dheeraad la gershay waa oo sahmiyaalka awel meeshii lix looga dhisayay fiiri maanta maxaa lagu dhisay sagaal sahmiyaalkiyaa la badiyey sahmiyaalkiyaa la badiyey sahmiyaalkiyaa la badiyey ziyaadatun waa ziyaado ziyaadadaasoo fii cadadi sihaami asli masalati masalada asulmas asalkeeda sahmiyaalkeeda ahaatay iyo wa nuqsaanu nuqsaan nuqsaantaasoo min maqaadiri ansa ansibaa'i nasiibyaalka qadaryaalkooda ahaatay nasiib walbaaba waxbaa ka nuqsaama oo hadda haddii lagu yidhaahdo kun dollar u qaybi lix waya wax yaray mogta waa soo koobme lacag fiican waxay noqonay meeshiiba ugu yaraan boqol iyo konton camalay noqonay soo ma jeedi lix u qaybi hadii lagu yidhahdo laakiin ka waran hadii lagu yidhahdo sagaal u qaybi meeshiiba ma maxaa imaana boqol iyo wax yaroo jajabaa imaana ha meeshiiba boqol iyo toban iyo wax yara imaana oo santiyaala meeshiiba marka waxa weeyaan nasiibyadu waa yaraanaya laakiin sahmiyaalkaa la badina sahmiyaalkaa la badina sahmiyaalka ayaa la badina marka sidaasaa la yihahdaa marka cawlku xoogaa yarwara kasii baxshay aan fiirino bal baqariga qowluhu yihi liana alcawla fi luqati alirtifaacu ilaa akiri wa fi istilaaxi lfardiyiina ziyaadatun ziyaadatu ziya ziyaadatu maa shay siyaadadiis dheeraadkiis weeye yabluquhu ay gaarayaan majmuucu sihaami sahmiyaalka kulmintooda marka la kulmiyo sahmi wuxuu yihi sahmiyaalka almakuudu ee laga soo qaaday min asli masalati masalada asalkeeda cinda isdixaami lfuruudi faradyaalku markay isku ciriirido calayhi asalka markay isku ciriirido oo asalkii iyo sahmiyaalki waxaa batay sahmiyaalkii oo is ciriirida wa min luzuumi dukuuli wa min luzuumihi cawlka waxyaalaha ka laazimaya waxaa kamid ah dukuulu naqsi naqsi inuu galo calaa ahli ahliyaalkeedii bixasbi xisasihim nasiibyaalkooda qadarkeeda ayaa nuqsaanu ku gelin walam yaqac ilcawlu cawlku ma dhicin fii zamani nabiyi waqtigii nabiga sala allahu caleyh wasalam walaa fi zamani abi bakr sidiiq abubakr sidiiq waqtigiisiina ma dhicin cawl radia allahu canhu ma dhicin wa inamaa waqaca wuxuu dhacay cawlku fi zamani cumara cumar ibn khadaab waqtigiisii uu dhacay radia allahu canhu waqad ruwiya waxaa laga wari can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu qaala inuu yihi awalu man caala qofki mid cawla waxaa ugu horreeyey awalu mankii ugu horreeyey caala cawlay alfaraa-ida faradyaalka cumaru waa cumar radia allahu canhu lama ltawat markay ku adkaatay caleyhi korkiisa alfaraa-idu faradyaalkii markay ku adkaatay ayuu cawray wa daafaca uuna difaacay bacduhaa gabalkeed bacdan gobol kale waa di gabalba gobol kaluu riixay oo haddii aad zawjka haddeer fiiri masalada haddeereed haddaad hor siido banaadka oo tidhaha ya banaadku thuluthaanay leeyihiin afar qaata masaladiin waa lix afar qaata afartiini qaata waxa weeye haye waladul umkuna labay leeyihiin labaana soo hartay qaata zawjki xabad uma soo harin saddex una laab markaasuu le war aniga xaan ku qaday islaanteydi yaa dhimatay uu leeyay haddaad isaga ku hor bilowdo oo tidhahda haye saddexdaas xarig u fur zawjka waa qaato waa kaxayna durba waa la orda haye waladul umka labadooda u fur hal xarigaa soo haray afaraan leenahay leeyihin banaadka anagaa aabmeen ama hooyada inaa dhimatay xaan ku weyn seen ku weyn midba mid kalu riixi marka markay ku adkaato oo gabalba gabal riixay wa qaala wuxuu yihi maa adri ma ogi ayakum kiini qadama allahu alla hormariyey walaa ayakum kiini akhara ilahay dib mariyey wallahi mid ilaahay yidhi wuxuu yidhi kan marka hore hala siiyo ha kaso ma ogi yidhi illa wixina waa ahlulfaraa-id marka aniga ma garanayo yidhi mid ilaahay yidhi marka hore kana loo fur iyo mid alla yidhi gadaal ha laga siiyo wa kaana imra'an qof ayuuna ahaa cumar warican aad u xalaal miirta aad u xalaal miirad badan warican aad u xalaal miirad badan faqaala wuxuu yidhi maa ajidu ma helayo shay-an shay shaygaasoo awsaca li iiga waasacsan min an uqsima tarikata tarikada inaan qaybiyo calaykum korkiina bilxisasi nasiibyaal aan ugu qaybiyo maalkii umaydku ka tegay inaan faradyaalkiina uqaybiyo wax kaloon ahayn mahayo ilaahay sida uu u waafajinaya cajiib aheyd mulhamu ahaa haddee mulhamnimadiisana xakiim oo sharci ilaahay waafaqana uu ahaayo oo waxa weeyaan waxaa dheeraad u ahaa waxa weyan amarkii qur-aanku ku dhaqmaayay oo ahaa shuurada masale kasta oo usan naskeed ahayn waa lagala shuurayna saxaabada waa kana wuxuu yidhi wa udkila inaan geliyo wax iga waasacsan ma hayo calaa kulli dii xaqi qof kastoo xaq u saaxiiba maa shaygii udkilu caleyhi aan gelinaayo oo min cawlilfariidati fariidada cawlkeed ah intaa waa dhammaada wa ruwiya waxaa la weriy ana awala fariidatin fariidadii ugu horreyda oo carab cawlantay fil islaam islaamka dhexdiisa zawjun wa uqtaani ay ahaayeen zawjun wa uqtaani a ugu horreydaale zawjaa qofaa dhintay waa islaam ayaa dhimatay markay dhimatay zawjkeedii iyo laba gabdhood oo la dhaartaa joogta haye uqaybi marka zawj muxuu leeyahay nisuu leeyay ila welad farac waarita ma jooge uqtaanna maxay leeyihiin thuluthaanay leeyihiin khalaas ilaa farac waaritana ma joogo asal mudakarana ma joogo marka haye nis makrajkiisu waa ithnain thuluthaanna makrajkiisu waa thalaatha maxaa ka dhexeeya ithnain iyo thalaatha tabaayun a ka dhexeysa laba saddex ku dhifo lix weeye haye ku bilow bal zawjka niskiisa saddexaad siiday uqtaanka waxay ku leeyihiin site thuluthaankeed waa afar afarna sii saddexaan ha soo harta haddaad ayaga ku bilowdo oo ayaga siido afarta waxa weeyaan labaa soo harin zawjka waxuu kuleyahy saddexaan le si waa nis masaladaasaa ugu horreyday khalaas waa in marka la yidhahdaa xagga dhigsitadeed adiga maxaad leedahay afar gabdhihii haye adna saddexaad leedahay isku dar saddex iyo afar hadii la isku dar waa imisa toddoba soo maahan maalka toddoba igu kalex khalaas saasaa loo kala siina toddoba u qaybi maalka o dhan marka horeba asalba iyada ka dhig zawjun waa uqtaani falamaa ruficat markii masaladaas loo kor yeelay falamaa ruficat almas'alatu markii loo kor yeelay ilaa cumara radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi in bada-tu haddaan ku bilaabo bizawji zawj aw bilukhtayni ama labada walaalaha lam yabqa u baaqi noqo maa usoo hari maa lilaakhari kan kale xaquhu xaqiisii fa ashiiruu calaya ila taliya ha midkan ku bilaabo maahan kan kale wax ka nuqsaamaya mid ilaahay yidhi ha la hormariyaan anu ma hayo ama ilaahay yidhi hala dib dhigo fa awalu man qofkii ugu horreeyo ashaara ishaaray bilcawla cawlka alcabaas ayuu ahaa caley mashhuur qowlka mashhuurka cabaas ibn cabdiludle baa yidhi qof dayn lagu lahaa oo maalkuu ka tegay uusan dhammayn xuquuqda ka dhig ilaahay waxa weeyaan dadka qofkay ka cabsadana haddee xaqa wuu ku hanuuniyaa dad alla ka baqay ahaaye wa qiila waxaa la yihi qofkii ugu horreeyey caliyun ayuu ahaa radia allahu canhu wa qiila waxaa la yihi zayd ibnu thaabit ayuu ahaa radia allahu canhu wadaahiru sida daahirka kamaa qaala subkiyu siduu yidhi raximahullah anahum saddexdoodaba waa cabaas iyo cali iyo zayd anahum saddexdoodu kullahum dhammaantood takallamuu waa hadleen fii daalika arrintaas liistishaarati cumar cumar la tashigiisa radia allahu canhu iyaahum uu la tashaday waatafaquu waana isku waafaqeen cala alcawli cawlka falama nqada alcasru cumara cumar casrigiisii markuu go-ay radia allahu canhu adhara bnu cabaas cabdullah bn cabaasaa muujiyey radia allahu canhum alkhilaafu fi lmubaahala masale la yidhaha mubaahala oo noo imaan doonta ayuu khilaaf ka muujiyey taasaa timid markaasaa la hal cawlo faqiila waxaa la yidhi maa baaluka maxay tahay xaalkaagu lam taqul ma aadan dhihin haadaa warkan licumar cumarku ma aadan dhihin cumar laba iyo toban sano oo waxa weye toban sano cumar toban sano sidaanu wax ku wadi mana aadan khilaafkana muujin saasaana dadka loo dhexlaa marka waa maxay arrintaanu qaala wuxuu yihi kaana rajulan ayuu ahaa mahaaban oo laga hibaysto fahibtu waan ka hibaystay kaasna aad looga hibaysto anu waana ka hibaystay marka markuu dhintay kadib uu khilaafka muuji intii laakiin cumar joogay khilaaf wax laydhaha ma jirin mana dhici karto marka muddada intaas la eg saxaabadu inay ku socdeen khada oy ku kulansanaayeen oon khilaaf ka dhex jirin ma dhici karto calaa kuli xaal madhabka oo waa laga raajasa cabdullah ibn cabaas masaladan waxaana raajixa madhabkaas jumhuur saxaaba ay mareen oo cumar ibnu khadaab iyo keyrkiisba sidaasaas raajixa sababta oo waa cayn lcadli a ilaa qof ha la qadiya la yidhi iyo qof ha loo yareeyo ilaahay yidhi ma jiro mid walba ilaahay wuxu usheegay farad marka haddaad faradkiisii mid ka nuqsaamido calaa ay daliil aad uga nuqsaamida kaas laakiin maalkii meesha yilay haddaad cadli ugu qaybido maalka wuxuu u maqnaada ilahay kudhihima maal wuxuu u maqnaado u nuqsaam ilaa maalkeel adigu uguma dhihin wixii yaalla cadaalad ugu qaybiyaa lagu yidhi calaa kitaab illah naadim qaala naadim wuxuu yidhi fatabluqu situ ciqda alcashara في sورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبعة عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول فتبلغ way gaarayda الستة sitadii cqd الcaشhرة tobanka gunideeday gaarin fii suuratin suuraday ku gaareen suuradaasoo macruufatin la yaqaan suuradaasoo mushtahiratin caanbaxday wa talxaqu way haleelin allati midii taliihaa casharada ku xigta waa isna casharada fil athari raadkay raadka kula xigtay ki raadka kula xigtay markii lasoo sheegaayey waxa weeyaan sitada waxa la yidhaha fasudsu min sitati ashumin yuraa wa sudsu wa rubcu min ithnay cashara ali min ithnay cashara markaas raadkay kula xigtay watalxaq way haleelin allati midii talihaa la xiriirtay fil athari raadka kula xiriirtay bilcawli cawlka ayay ku haleelin ifraadan witir loo cawlmo ilaa sabca cashara toddoba iyo toban inta laga gaarana la cawlmo walcadadu cadadka athaaliu saddexeeya waa arbaca cishruun qad yacuulu in cawlmaa waa dhici karta bihumnihi humunkiis sideed marka loo dhigo meel ee facmal ku camal fal bima aqool waxaan kuleeyahay fatabluqu way gaartaa asitatu lixdii ciqda alcasharati tobanka gunideeday gaartaa fii suuratin suuraday ku gaartaa suuradaasoo macruufatin la yaqaan suuradaasoo mashhuuratin caanbaxday wa talxaqu way haleeshaa allatii tii taliihaa la xiriirtay itna casharada allatii tii taliihaa sitada la xiriirtay fil athari raadka kula xiriirtay waa itna cashara wa talxaqu way haleertaa allatii masaladii taliihaa sitada la xiriirtay wa talxaqu way haleeshaa dhe wa talxaqu way haleeshaa allatii mas'aladii taliihaa sitada la xiriirtay fil athari raadka kula xiriirtay bil cawli cawlkaay ku haleeshaa ifraadan witri tira isdheer ay ku haleeshaa ilaa sabca cashara ayayna u cawlantaa walcadadu cadadkii athaaliu saddexiy qad yacuulu inu cawlmaa la arkaa bihumnihi sideed meelood meeshiis inuu ku cawlmo ee facmal ku camal fal bima aqul waxaan kuleeyahay halkan saddexdii asal oo cawlmi jirtay ayaa weli lagu jiray wuxuu kuleeyahay site ka bilow iyadoo cawl badane sitadu witri iyo shafci labadaba waa u cawlantaa waxaa dhici karta asalkii site in lagu dhisay ahe inay toddoba u cawlanto oo furuudii masalada ku jirtay marka la jacyo la tiriyo ay toddoba noqdaan sehmi oo toddoba ay u cawlanto waa witr inay shafci u cawlantaa dhacdo sideed u cawlanto waxaa dhacda inay sagaal u cawlanto waxaa dhacda inay toban u cawlanto mana dhaafto tobankaas ma dhaafto mas'ale asalkeedu inuu lix ku dhismo ay aheyd ma dhici karto furuudda ku dhex jirtaa inay ka badnaato toban ilaa marka shafci iyo watriba u cawlantaa tira isdheer iyo tira isla egba taas waa midda u cawl badan tii ku xigto itnaa casharada aheyd waa cawlantaa laakiin witr bis ay u cawlantaa tira isdheer saw labiiyo toban ma ahayn saddex iyo toban ay u cawlantaa shan iyo tobanna waa u cawlantaa toddobiyo tobanna waa u cawlantaa saddexda goor ay cawlantaa uma cawlanto afar iyo toban uma cawlanto lix iyo toban tira isleeg uma cawlanto saddex gooray cawlantaa saddexdana waa sira isdheer bis oo shafci uma cawlanta witri bis ay u cawlantaa tii kaleeto aheyd arbaca wa cishruun hal maray cawlantaa iyada dhanba markana waxa weeyaan afar iyo labaatan soo ma ahayn toddoba iyo labaatan u cawlantaa halkaas maray cawlantaa mar labaad ma cawlanto ma dhici karto furuudda ku jirta intaas inay ka bedelaan waa wax horay loo dabdiyey marka intaas kuu sheegi markaasuu yidhi fatabluqu sita lixdii waxay gaartaa ciqda alcashara toban gunideed say u cawlmaydo tira isdheer iyo tira isla egba say ugu cawlmaydo lixay aheede toddoba waa u cawlantaa mar sideeday u cawlmin mar sagaalay u cawlmin mar tobanay u cawlantaa fii suuratin ay ku gaartaa macruufatin la yaqaan mushtahiratin caanbaxday oo la yidhahdo umulfuruuq la yidhaahdo umulfuruuq isaga keeni doona magac ay u leeyihin masaa-ilku badanaaba masaladaasay ku cawlmi doontaa wa talxaqu way cawlan way haleeshaa dhe allatii midii taliihaa ku ku xigtay sitada oo isna casharada aheyd fil athari raadkana kula xigtay bil cawli cawlay ku haleentaa ifraadan tira isdheer loo cawlmo witr ah ilaa sabca cashara loo cawlmo ilaa ifraadayna u cawlantaa witr ah toddobiyo tobanayna ku gaartaa ee daafime walcadadu cadadka cadadkii athaaliu saddexeeyey qad yacuulu inuu cawlmaa la arkaa bihumnihi humunkiis afar iyo labaatankii humunkiis humunkiis waa saddex saddexdaasuu ku cawlmaa hal maraa saddex lagu daraa marka saddex hadii lagu daro afar iyo labaatan toddobiya labaatan umunkiis markaa saas facmal ku camal fal bima aqul waxaan kuleeyahay aqul waxaan leeyahay yidhi sharaca wuxuu gudagalay naadimku yubayinu inuu caddeeyo cawla haadihi lusuuli usuushan cawlkooda usuush athalaatati ee saddexda ah iyo wamaakii yabluguhu uu gaarayo maaga iyo wamaakii yabluguhu maaga uu gaarayo kullu aslin asal kasta asalkoo minhaa saddexda ka mid a bil cawl cawlkana uu ku gaa gaarayo sharaca wuxuu gudagalay naadimku yubayinu inuu caddeeyo cawla haadihi lusuuli usuushan cawlkooda usuushan athalaatati ee saddexda ah iyo wamaakii yabluquhu maaga uu gaarayo kullu aslin asal kasta asalkaasoo minhaa saddexda ka mid a bil cawl cawlka uu ku gaarayo taasuu gudagalay inuu caddeeyo saddexdan usuul iyo a saddexda asal asal walba meeshu cawlka ku gaarayo fa sitatu lixdii tacuulu waa cawlantaa ilaa sabcatin ay u cawlantaa mar wa ilaa tamaaniyatin waa u cawlantaa mar wa ilaa tiscatin waa u cawlantaa wa ilaa casharatinna waa u cawlantaa fa tacuulu arbaca maraatin afar mar ayay cawlantaa calaa tawaali acdaadi tirayaalku sida iskugu xigaan iyadoo midna laga boodin calaa tawaali acdaadi tirayaalku sida iskugu xigaan ilaa an tabluqa ilaa ay ka gaarto casharatan toban ilaa ay ka gaarto wadalika casharadaasu fii suuratin suurad wey macruufatin la yaqaan mashhuuratin la caanbixiyo lagu caanbixiyey biumi lfuruuq midii jijiiraha u saaxiibkaa le um lfuruuq farqa waxa weeyaan shimbirta waxa weeyaan ama deg digaagadda kuwa yarka ahay wadato markaas markaa tiradii ka batay cawlka ay dhashaa batay marka digaagadda ama shimbirtuna wax badan oo yar yara waatan wadato markaasaa la yidhi um lfuruuq midii jijilaha u saaxiibka aheed ama hooyadood aheed bilkhaa mucjamati alaqri wasatati waana ku imaano umlfuruq fatacuulu ilaa sabcatin ay u cawlantaa mid midu u keeni marka waxay ugu cawlantaa toddobo fii zawjin zawj iyo wa ukhtayni laba gabdhoodoo walaalaa oo liabaweyni usugnaaday o liabin usugnaaday ow mukhtalifayn ama iskhilaafsan bal kulli aan mihaalin ilaa meeshan waa meesha lagu tatbiiqinayo fiqigii hore loo soo bartay marka ugu horey waxaad mithaalidaa waxaa ku jira zawj iyo ukhtayni liabaweyn intaas bisaaba ku jirto zawj muxuu leeyahay nasiibkiis waa maxay nisuu leeyahay see ku mutay nis waxa weya farac waaris ahaan joogin khalaas nisuu leeyahay ukhtayn lilabaweyn maxay leeyihin huluthan ay leeyihin khalaas marka huluthan makrajkiisu waa halkee halkuu ka soo baxaa halaathu ka soo baxaa nisna makrajkiisu halkuu ka soo baxaa ithnain ithnain iyo maxaa ka dhexeeya iyo thalaatha tabaayuna ka dhexeeya laba saddex ku dhifo lix lix markaa haddaad tira waan ka qaybin zawjka niskiisu waa laba c zawjka niska nasiibkiisu waa waa saddex c maxaa soo hara saddex sahmi haye ukhtayn lilabaweyn nasiibkoodu waa afar midaa ka dhima wax xaq ah oo gooniyaho ayaga in laga dhimo zawjkana loo dhamaystiraana ma jiro mar hadday sidaas noqotay waxaa leedahay bis weeye furuudiyaa ka badnaatay asalkii masalada oo maalkii ka badnaatay waxaan samaynaya iigu kaadi lixdee furuudda iyo tiri zawjku saddexuu leeyahay ukhtaankuna waxay leeyihiin afar isku dar afar iyo saddex isku dar waa imisa waa toddobo maalka toddoba uqayb maalka meesha yaalla toddoba uqaybi toddobankaad uqaybido asna saddex si iyagan afar si khalaas cadligii wey taas waa midaas aw liabinna waa lamid waa nuuca waxay noqonayaan zawj iyo ukhtayn liabin sidii unba wey waxba iy iskama bedelan waxba iskama bedelna iyaguna huluthaanki leyin isna niskiyu leey dee taas waxba kuma kala bedelan waa la garta ow mukhtalifayni daa xoogaa fahamsiin rabo ow mukhtalifayni waxa weeye waxaa joogta zawj ukhta shaqiiqa iyo ukhta liabin ah marka zawj muxuu leeyahay ilaa farc waarita ma joogeen nisuu leeyay ukta shaqiiqa maxay leedahay ilaa farc waaritana ma joogo asal mudakerana ma joogo iyaduna waa keligeed nisay leedahay khalaas waxa weeyaan ukta liabin maxay leedahay ukta liabin sudusay leedahay ilaa gabdhuhu huluthan ay lahayd huluthaankiina waxaa ka baaqiya sudus mar haddii ukta shaqiiqa iyo ukta liabin ay noqdaan ukta liabin sudus ay leedahay marka maalkan waxaa ku jira nis iyo nis laba nis firi iyo sudus maxaa ka dhexeeya marka nisku wuxuu kasoo ba horta labadaa nis maxaa ka dhexeeya mid qaado halkuu ka soo baxaa nisku itnainu kasoo baxa waa la garta sudusku maqrajkiis waa halkay halku ka situ kasoo baxaa maxaa ka dhexeeya itnain iyo sita tadakhula ka dhexeeya kaan qaadayna marka ka akbaruhum ka weynaan qaadanaynaa bis maalka lixaan ku dhisayna lix markaad ku dhisto waxaa leedahay zawjku wuxuu ku leeyay niskayga isi haye saddex si iktadii shaqiiqadaada waxay leedahay niskayga isi waa qaadata khalaas waa lagu kala baxay uktadii laami waxay leedahay suduskayga isi hal nasiib aan leeyahay hal nasiib anoo lahaa saa la ii qaji dadkii wax badnaayaaba wuxuudi qaatay marka markaas waxaad leedahay furuudii iyo maalkii waxaa batay furuudii maxaan sameeyaa furuudda tiri zawjku saddexuu leeyahy uktada shaqiiqadaa saddex ay leedahay uktada labin mid ay leedahay isku dar toddobo maalka toddoba iigu qayb maalka meesha yaalla o dhan toddoba xarig igu kala xir khalaas toddoba markii loo kala xiraad leedahay saddex qaado zawjo ukto shaqiiqa saddex qaado ukto liabin mid qaado khaliis kaliya maxaa soo kordhay waxaa soo kordhaya sahmi walbaa qadarkii uu awal la ekaa inuu ka yaraado ilaa maal lix loo qeybiyey iyo maal toddoba loo qeybiyey sahmigu isla ekaama laakiin cadligiya sidaas o mukhtalifeynidaas marka waa saasa loola jeeda falizawji waxa u sugnaaday kulli saddexdaas suuraba haddii la yidhahda liabaweynaa la jira uktayn liabinaa la jira mukhtalifeynaa la jira waa isku mid isaga lizawji waxa usugnaaday annisfu wa huwa halaaatun weeye waliluktayn waxa usugnaaday athuluthani wa huwa arbacatun weeye wa majmuucaha marka la isku daro sabcatun waa toddobo fa yuqsamu lmaalu maalkaa loo qaybin beynahumaa dhexdooda asbaacan toddobaa loogu qaybin baynahuma bayn aljadi waluktayn wey toddobaa loogu qaybin lizawji waxaa usugnaaday nisfun caailun nisf cawlmay waxbaa ka go-ay maxaa yeelay sahmigan toddobaad ayagu ka dhex baxa nisfun caailun nis cawlmay wa huwa niska cawlmay halaathatu asbaacin waa maal toddoba loo qaybiyey saddex meelood maalkiioo toddoba loo qaybiyey aa saddex laga siiyey halaathatu asbaac waa waliluktayn waxaa usugnaaday thuluthaani caa'ilaani laba thuluth oo cawlantay ayaa usugnaaday wahumaa huluthankuna maanta markii toddoba loo qaybiyo arbacatu asbaacin waa maal toddoba loo qaybiyey afar meelood maalkiioo toddoba loo qaybiyey a afar meelood laga siiyey afara laga siiyey ta toddoba loo qaybiyey wa fii ummin hooyoo kale weeye iyo wa akhaweyni liummin laba walaal oo meydka ku hooya iyo wa uktayni liqayriha liqayriha marka shaqiiqataan weeye ow liabin waayo waa isku mid ile isku mar walba thuluthaan ay leeyihiin marka fiiri meesha meeqa faradaa ku jirta meeshaan ummin maxay leedatay sudus say ku yeelatay walaalo tacaddud ayaa jooga waa laga xijaabay thuludkii sudusay tagtay waa la gartay wa akhaweyni liummin maxay leeyihiin akhaweyni wa uktayni waa lamid hadday kugu taalleen ilaa iyagu isma khilaafaane wa akhaweyni liummin maxay leeyihiin laba walaalaho meydka ku hooya thuluthay leeyihin say ku yeeshay labay gaareen waayo ha waa bateen waayo jamcay noqdeen ilaa iyaga waxay isku khilaafi jireen waxay ahayd mar haddaan la xijaabin tirada iyo yaraanta ay isku khilaafi jireen marka laba hadday gaareen waxay leeyihiin waxay leeyihiin waxa weeyaan thuluth waa la gartay wa uktayni liqayriha liqayri lumi macnaha shaqiiqataan weeye o liabin waayo waa isku mid ayagu isma khilaafaaya maxay leeyihiin thuluthaan ay leeyihin marka masalada waxaa ku jira sudus iyo thuluth iyo thuluthan marka uktaynka liqayriha thuluthan ay leyihin maqrajkiisu waa halaatha akhaweynka liumina hala thuluth ay leyihin maqrajkiisu waa halaatha maxaa ka dhexeeya tamathula ka dhexeeya mid ka qaado halaatha ka qaado umtana waxa weya sudus ayay leedaha oo maqrajkiisu sita yahay sita iyo halaatha maxaa ka dhexeeya tadaakhula ka dhexeeya sitadaa loo qaybi karaa saddexda marka khalaas sita ku dhis mid ka badan ku dhiso mid ka badan ku dhis mid ka badan markaad ku dhisto u qaybi tag marka hooyadu waxay leedahay sudus war hallan leeyahay bal igu caymi halkayga halad siida shan sahmiyaa kuusoo hartay akhaweyni liummin thuluth ay leeyihiin sitada thuludkeed waa labo laba sahmi c saddexaa soo hartay uktaynka liqayrihaa waxay leeyihiin thuluthan waan afar war afartaydana say ku leeyihin halkuu aaday xabadka naga maqan kaa yeeli maayaan khalaas marka inta u kaadida maalka sitaha ka qaybine faradyaalka tiri waxaa tiraa faradyaalku waa toddobo hooyo hal leh akhaweynka liumin oo laba leh saddex uktaynka likayriha oo afar leh toddobo maalka toddoba u kala qaybi toddoba markaad u qaybida khalaas hooyada halkeeda si uktaynka liuminka ama akhaweynka liuminka labadooda si afarta soo hartana si mid walba nuqsaan yar ayaa sahmi walba ka gelayda wa tacuulu way cawlantaa sitadu ilaa tamaaniyatin sideeday u cawlantaa sideed oo u cawlantaa wadaalika mihaalkii ka zawjin waa zawj oo kale iyo wa ummin hooyo iyo wa ukhtayni ligayrihaa laba gabdhood oo waxa weeyaan ama shaqiiqataan ah ama liabin ah fiiri masaladan fiiri waxa weya zawj muxuu leeyahay nism suu ku yeeshay niska farac waaris ahaan joogin waayahay um maxay leedahay sudusay leedahay maxay ku yeelatay walaalo tacadud ayaa jooga uktayni ligayriha maxay leeyihiin thuluthaan ay leeyihin khalaas marka waxaad leedahay zawj nisuu leeyahay maqrajkiisa niska waa ithnain uktain waxaa tira umna maqrajkeedu waa sita waa sita haye maxaa ka dhexey labadan farad fiiri intaadan gudbin ha u gudbin intaadan u gudbin tadaakhulaa ka dhexeeya qaado midka weyno sitada marka haye sitadii adoo sita u tag marka uktaynka uktaynka waxa weeyaan thuluthan ile maqrajkeedu halaatu kasoo baxa halaata iyo sita haddana waxaa ka dhexeeya haddana tadaakhula ka dhexey sitadaada qaado saasa markay kaa bataan saasaa la yeela markay saddex farad laba farad gaaraan laba faradaa la fiiriya wax ka dhexeeya wixii ka ad kaaga soo baxaa kuwa kale lala aaday khalaas markaa sitadiian maalkii ku dhisnay maalkii haddaan sitadii ku dhisno qeybta haddaan ku bilowno zawjka zawjku wuxuu leeyahay nis isi saddex weye saddex sahmiyaad side saddex sahmiyaad kusoo haray hooyadu waxay leedahay halaan leeyahay ugu caymi halkayga isi halkiiyaa la siiyey waxaa soo haray laba sahmi ukteyn oo shaqiiqataana ama liabin ah afaraan leenahay kuleeyihi labaad ma haydo marka cadli maahan inaad tira labada qaata maxaad samayn waxaa leeda iigu kaadiy sitadee faradyaalka iyo tiri zawjku saddexuu leeyahay umna halay leeda ku dar waa afar ukhtayn ligayrihaa afaray leeyihin ku dar waa sideed maalka sideed iigu qaybi sideed xarig u kala xir maalka hadday waxaa lacag tahayna sideed iigu qaybi ta combyuutar qaadatay iyo calculator waxaad wax ku qaybi jirtay iyo qalin ee iga hubso sideed u kala goo halaas sideed markaad u kala goodo u kala tuur marka markaas u qaybsamaya zawjka saddexdiisa si hooyada halkeeda si afaray qaateen afarta soo hartaan uktada uktaynka iskale wa ka zawjin wa ummin wa uktin shaqiiqatin ow liabin oo kale waayo wa ka zawjin zawj iyo wa ummin hooyo iyo wa uktin shaqiiqatin ow liabin waa isku mid ile hadday shaqiiqa tahayna nisay qaadan hadday liabin tahayna nisay leedan iskala bedeli ma ma kala bedelmayaan zawj marka muxuu leeya maanta see u yeeshay niska farac waarisahaan joogin um maxay leedahay aad u fiiri thuluth say ku yeelata walaalo tacaduda ma joogo ukta keligeedaha joogta walaalo tacaduday ma joogaan farac waarisana ma joogo thuluthay maanta qaadan hooyo nasiibkeedu weynaa ukta shaqiiqaana maxay leedahay nis khalaas marka masalada waxaa ku jira laba nis zawjkoo nis leh iyo uktadoo nis leh iyo thuluth hooyadii oo leh khalaas marka waxaad leedahay labada nis maxaa ka dhexe maqrajkooda halkuu kasoo wada baxaa ithnain marka maxaa ka dhexeeya tamaathul haye hal mid iska qaado ithnain qaado halaatha ayuu ka soo baxaa thuluthka maqrajka oo thuluthka oo hooyo maqrajkiisu waa halaatha halaatha iyo ithnain markaxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya saddex laba ku dhufo laba saddex lagu dhiftay lix maalkii lix ku dhis haddaad tiraa halkaasaan ka qaybinaa kaagama qaybsamaydo sababtoo ah zawjka wuxuu kuleeyahy niskayga faraha iga saar saddex aan leeyahay uktada uktadana waxay kuleedahy niskayga faraha iga saar aniga hadda eber hooyadiioo laba iska leheedoo maydkaan dhashay meel cilahay kusoo dhici cadli marka maahan inaad tira hooyo iska qad gabadha shaqiiqada inaad tira hooy shaqiiqada qadna oo oo hakaa yaraatana cadli maaha maxaad samayn faradyaalkaad tirin waxaa leedahay zawjku saddexuu leeya uktadana saddexay leedahay waa lix hooyana labay leedahay waa sideed maalka sideed igu kala xir sideed markaad u kala xirto khalaas saasaad leedahay watulaqab waxaa lagu naynaasaa haadihi suuratu suuradan bilmubaahalati tii laysku habaarayo maxaa loogu baxshay mubaahala aan bal eegno sababta mubaahala loogu bixiyey ahey wuu qabtay ha si fiican wuxuu yidhi mubaahalada sababta loogu baxshay waa liqowlihi ibni cabaas wa tulaqabu hadihi suuratu raqamkaa ka fiiri raqamka hortiisa ka fiiri meel kaluu kasoo bilaaba isagu calaamatulbaqariga may ha soo rogin adoon soo rogin meesha waa isku waa ku aadanta laftirkeeda laakiin xaashiyada sadarka koobaad sadarka labaad ka fiiri wa tulaqabu hadihi suuratu bilmubaahala makuugu qoranta sadarka saddexaad hadday isku nusqaana ha sanadka labaadba wa tulaqabu waxaa lagu naynaasaa hadihi suuratu bilmubaahalati liqowli bni cabaasin cabdullahi bni cabaas hadalkiisa radia allahu canhumaa uu yidhi in shaa-u hadday doonaan falnadcu abnaa'anaa wa abnaa'ahum wa nisaa'anaa wa nisaahum aan u yeerno caruurteenna iyo caruurtooda haweenkeenna iyo haweenk haweenkooda wa anfusanaa wa anfusahum aan u yeerno nafafyaalkeenna iyo nafafyaalkooda huma nabtahil aan waxa weya habaarno oo fa najcal aan aan habaartanno oo fa najcal aan yeelno lacnatallahi ilahi lacnadiisa calalkaadiiban kuwa beenta sheegayo xukunkan qaldaaya in lacnadu ku dhacdo aan ku habaarno saasuu gaari walibtihaalu maahuudun waxaa laga soo qaatay min qawlihi min qowlihim bahalahu llaahu allaha fogeeyo ey lacanahu wa abcadahu halkaasaa laga keena min raxmatiga ka fogeey o min qawlika laga soo qaata ad tiri abhaltahu abhaltuhu idaa ahmaltahu haddaad ihmaalido wa aslu ibtihaali maa dukira wixii lasoo sheegay wey uma isticmaala fi kuli ducaain yujtahadu fii duca kastoo lagu dadaala marka dambe loo isticmaalay marka heerkaasu cabdullahi bin cabaas ka joogi markii dambe inuu yidhahda haye ibtihaalan u diyaar saas darteed culamadu waxay yidhahdaan masaa'ilka markii mas'ale laysku khilaafo in mas'alada marka hore waxa weeyaan adilada laisla aado si kasta laisla aado haddii aakhiru madaaf si kale loogu kala bixi waayo ibtihaal in laisla aadaa waa wax jira saxaabaduna waa samayn jire waana dhihi jireen ilaa culummadii dambena waa dhihi jireen marka haye marka saasu laakiin walaa shaka in madhabka jumhuurta saxaabada ay ka xoog badan tahay madhabka cabdullahi bin cabaas masalada oy cadligana uga dhowda mubahalaa la yihahdaa wuxuu ku yidhi ka soco waxaan ku laabanay sharxii sibdulmadini mardiniga markuu yidhi wa tulaqaba waxaa lagu naynaasaa haadihi suuratu bilmubaahala wa yasiiru wuxuu noqonaa nisfu zawji zawjka niskiisu fi suuratayni labada suuraba rubcan iyo wathumnan ayuu noqon rubcan wathumnan ayuu noqon waxa uu helay wa yasiiru wuxuu noqon ila sideed ah inta loo qaybiyey sideed ah inta loo qaybiyey a saddex laga siiyey sideed sideed saddexdeed marka maalkii barkiis maaha sooma jeedin ilaa maalka markiis muxuu keenaya hadii sideed loo qabiin afar laga siiyo marka wuxuu noqonaa rubcan markaad fiirido iyo wathumnan ayuu noqon ko wa yasiiru wuxuu noqon fardulummi hooyada filula masalada horete thumnan u noqon ilaa sideed inta loo qabiya mid la siiyey lix inta loo qabiya mid la siiyayna aheyd sidaas weeye wa fi thaniyatina rubcan ayuu noqon oo meeshay thuluska kala xer rubc ayuu noqon marka laakiin maalkeedii halkuu ku maqan yahay dee qadar allah wamaa shaa facal maalkii yaa nuqsaamay kuma maqna xagga qeybta xaggeeda kama maqna ee nuqsaan maalka gasho maalka ayuu ku noqday oo faradyaalkiyaa batay wa tacuulu way cawlantaa sitadii ilaa tiscatin sagaalay u cawlantaa ka zawjin iyo wa ummin iyo wa halaati akhawaatin mutafariqaatin oo kala tagsan oo kale weeye waxa weya wa tacuulu waa cawlantaa ilaa tiscatin sagaalay u cawlantaa ka zawjin zawj oo kale waay iyo wa ummin hooy oo kale iyo wa halaati akhawaatin saddex walaala mutafariqaatin kala tagsan maxaa loola jeeda saddex kala tagsan waxaa loola jeedaa gabar ku hooyaa meydka iyo gabar ku aabbiyo hooyaa iyoba gabar ku aabba fiiri marka sidaa siday ugu qaybsami bal adiga hadda fiiri zawj muxuu leeyahay markaan nisuu leeyahay ilaa farc waaritaha la waayey umna maxay leedahay sudu say ku yeelatay sudu aw uludkeedii walaala tacdudayaa jooga saddex gabdhoodaaba joogo walaalaa waayahay saddexdan gabdhood midda oo weladul umka maxay leedahay oo ku hooyada oon ku aabbaha ahayn hal gabaroo ku hooya wa mar hadday wax dhexleeda waxay leedahay sudus wax kale maba yeelataba sudusay leedahay waa gartay midda ku shaqiiqadaana maxay leedahay nis midda liabinkaana maxay leedahay sudus mar haddayba shaqiiqa la joogto waaya marka waxa weeye sidaas weeye marka waxaad leedahay waxaa ku jira mas'aladan laba nis oo zawjkoo nis leh iyo shaqiiqadoo nis leh ko iyo saddex oo min sudus leh hooyadoo sudus leh uktada shaqii uktada oo oo liumka oo sudus leh uktada liabinka oo sudus leh ayaa ku jira saddex sudus leh saddexda sudus kale kasoo qaado hooyo oo sudus leh uktada liabinka ah oo sudus leh uktada liuminka oo sudus leh saddexda sudus maxaa ka dhexeeya tamaathul mid ka qaado hal sudus waa la gartay labada nisna maxaa ka dhexeeya tamaathul a ka dhexeeya khalaas nis maqrajkiisu waa halkee ithnain waaye s sudusna maqrajkiisu waa halkee sita weeye maxaa ka dhexeeya ithnain iyo sita tadaakhula ka dhexeeyo sitada ayaa loo qaybi karaa labo khalaas sita ku dhiso marka masalada masaladan sita ku dhis markaad sita ku dhisto haddaad tira waa qaybinaa bal eeg haddaad tirahdo waa qaybinaa zawjku niskayga sii ku leey niskiisii haddaad siido uktada shaqiiqadaana niskayga isii leeda khalaas waaba dhammaada hooyadii mayd ka dhashay oo leh sudus halkay taaganta waa qadsanta walaashiis ku hooyaa oo walaalkeed weyday waa qadsanta walaashiis ku aabbaa oo walaalkeed weyday waa qadsanta intaasoo dhan aa qadsan marka maxaad samayn waxaa leedahay iigu kaadi sitadee horta faradyaalka tiri zawjku nisuu leeya waa saddex uktada shaqiiqadaas nisay leedaha waa saddex isku dar lix ummadu waxay leedahay sudus waa hal ku dar toddobo uktada liumka ah halay waxay leedahay sahmi ku dar waa sideed uktada liabinka ah halay leedahay waa sagaal soo sagaal maaha faradyaalku maalka sagaal meelood iigu qaybiyaad leedahay khalaas markaasaad kala siina maalka inta sagaal uqaybsato ayaad uqaybin waaya wuxuu ku yihi watacuulu ilaa tiscatin u coolantaa ka zawjin oo kale weeye iyo wa ummin hooyo iyo wa thalaati akhawaatin saddex gabdhood oo walaalaha mutafariqaatin kala tagsan lizawji waxaa usugnaaday annisu nis walishaqiiqati waxaa usugnaaday annisu nis walikulli waaxidatin mid kastoo min athalaati saddexda albaaqiyaat haray ka mid a saddexda haray waa hooyada iyo uktada liummin ah iyo uktada liabinka ah saddexda hartay mid kastoo ka midan asdusi usugnaaday wa ka zawjin oo kale weeye iyo wa uktayni liummin iyo wa uktayni liabaweyni ow liabin waa isku mid ilaa hadday liabaweyn yihiin iyo hadday liabin yihiin mid walba un hulithaan u qaadan masaladaana waad inaad fiiridaa zawjin zawjin nisuu leeyihi uktayni liummin maxay leedahay huluthay leeyihiin sax ilaa waa jamcayno ay gaareen laba hadday gaaraan waladul umku waa saase uktayni oo liabaweyn ama liabin ahna maxay leeyihiin huluthaan ay leeyihiin haye masalada inaad dhistaa la rabaa waxaad leedahay zawj niskiisa itnainu ka soo baxaa waa yahay itnainu ka soo baxaa sax uktayn liummin may uktayn liummin ka bilow iyo uktayn liabaweyn ka bilow uktayn liummin waxay leeyihin thuluth maqrajkiisu waa thalaatha uktayn liabaweyn thuluthaan ay leyihin maqrajkiisu waa thalaatha tamaahula ka dhexeeya mid qaado hal thalaatha iyo waxaad isku fiiridaa niska maqribkiiso itnain ah maxaa ka dhexeeya tabaayun laba saddex ku dhifo lix lix markaad ku dhisto haddaad tiraa waa qaybinaa zawjka nisuu leeya oo saddex ah hadduu saddex qaato waxaa soo haray saddex waaya markay saddex soo harto haddaad tidhaahdo si liabaweynka maba u dhamabo maba u dhamo ila afaray rabaane ayadoo weli ay dham yihiin uktayn liummi oo iyaguna raba labo sahmi marka maxaad leedahay waxaad leedahay fur furdiyaalku faradyaalku way ka badan yihiin sahmiyaalka maalka ee waxaad samayn faradyaalka iyo tiri zawjku nisuu leeyahy waa saddex uktayn liummin labay leeyihin thuluth ay leeyihiin waa laba sahmi ku dar waa waxa weeyaan shan shan weeye uktayn liabaweyn ama liabin ah waxay leeyihiin thuluthaan waa afar ku dar shan sagaal sagaal ku dhismaalkay u kala qaybi wa tulaqaba waxaa lagu naynaasaa hadihi suuratu bilgaraa ti caddeed waa lishtihaare caanbixideeda kal kowkabil aqari sida xidiga cad oo kale sida xidiga cad oo kale waayahay wa ilaa casharatin tobanna waa u cawlantaa tobanna waa u cawlantaa ka zawjin midaan aad carabkaan dul marinaynaa adaa la rabaa inaad dhisto ilaa wa ilaa casharatin ay u cawlantaa ka zawjin oo kale nin wa ummin hooy oo kale iyo wa uktayni liummin iyo wa uktin shaqiiqatin iyo wa uktin liabin tiro badana oo dumar badana ka zawjin nisuu leeyahy wa umminna waxay leedahay sudus ila walaala taxadudaa joogeen wa uktayni liummin waxa weya thuluth ay leeyihiin wa uktin shaqiiqatin nisay leedahay wa uktin liabinna sudus ay leedahay marka meeqa faradaa ku jirta waxaa ku jira kow labo saddex afar shan faradaa ku jirta shan farad ayaa ku jirta shantaas farad shantaas farad fiiri marka waa inaad soo dhistaa oo shantaas farad iyo sidii loo dhisay waa inaad keentaa berri waka zawjin aan carabka iska marino tanna adaa la rabaa inaad soo dhista iyadana waka zawjin oo kale weeye iyo wa ummin hooyo iyo wa uktayni minhaa uktayn oo waladu um ah weeye iyo wa uktayni min kayrihaa oo waxa weeyaan waxa weeyaan shaqiiqataan weeyaan ama liabin wa tulaqab waxaa lagu naynaasaa haadihi suuraddu haadihi suuratu suuradan biumi lfuruq aa la yidhahdaa bilkhaail mucjamatiyaa la akriyey waxaana loogu magacaabay likarati maa shay tiradiisa farakad ay dhashay bilcawl ay ku dhashay cawlkiiy wax fara badan ku dhashay marka umulfuruuq aa la yidhaahdaa sitada cawlkeedina halkaas ugu dhamaana masaladaas ugu dambeeya marka halkaasaan iskaga joogo allah subxaana wa tacala allahuma sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed marka labadaas masalaad soo suurayna berri